maxkamadda sare ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo weliba ayaa kiirtaya tobabara ka saabsan ay habka anshaxa shaqaalo kaasi oo lanqobdii xeereelayaal iyo garsooryaal kushalsheeni degmooyinka koonfur galbeeda tobabarkan yaa weliba uusu dareeray muddo hal isbu e kaas oo lankadaan lahay sidii aqoon kororsi fayleh iyo helelahayanga xeereelyaalka iyo weliba garsooryaalka hana ku mid ee ku-qaybgalyaalka tobabarka ayaa ku warbiyeen walyaabo iyo ku faa'iideen tobabarka waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa maclimiinta oo aada loo tababaray juhdi badan la geliyey si hagar la-aan sidoo kale hay-adda agaasimaha sidoo kale agaasimaha hay-adda maxadka tababarka soomaaliya si hagar la-aanta ay nagu bixiyeen iyo dhammaan inta soo qaban qaabisa inuu hergalo barnaamijkan run ahaantii aada iyo aada ugu run ahaantii aada iyo aada ugu qiimo laha barnaamijkan soo socday labada toddobaad wax badanaan ka faa'iidnay madaxduuna noo sarayta haddii macalimiin lahaniin darow macalin shucayb amal nagadoy taase ereen tan kale mainku mahadnagay garsooreyaalka iyo naxeer ilaalinta shabeellada hoose in un meelanaska kooyna una isbarana mayba haytay cilmiguna baranaya kumid haytay sababtoo ee xeer ilaalyaha gobolka shabeellada hoose rooge iyo xeer ilaalyaha gobolka baay wal xiriir ee malaha gudoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed soomaaliya dhakhtar axmed cali muuse oo tababarka hiri yaa ku-faa'iidaystayaaalka kala dardaarami iniyo xafiisyadiyo kale iyo deersiyanga walyaaboy tababarka iyo kabaradanga iyagona saas oo kale lanku baahanya inayon ka adeegaan bulshadiyo waxaa sharaf inoo ah inaan soo gabagabayno ama soo xirno tababarkii soo bilowday isbuucii hore wejigiisa labaadna maanta aan soo gabagabaynay laba tababar isxigay ahaayeen kii koowaad aan kusoo baranay habraaca qaadista dacwadaha ciqaabta isbuucan aan baranaynay anshaxa iyo akhlaaqda garsoorka loogu baahan yahay waxaan dareemi karnaa shalay markii tababarkan uu bilaabmayay iyo maanta inay kala tahay laba waqti shalay aqoontii la haystay maanta inay ka gedisan tahay waqti badan in la bixiyey macalin shuceyb jasaahu llahu khayran aada iyo aada u dadaalay sidoo kale idinkan dhammaantiin inaad dadaasheen markhaatiyaan ka nahay waqti badan aad bixiseen kasoo qaybgelkiina xuduurkiina oo aada u wanaagsana maanta markaan gabagabayno wixii meeshaan lagu bartay waxaan rabnaa inaan xafiisyada aada u shaqo tegaysaan beri wixii ka dambeeyay inay isbeddel ka muuqdaan waktiyaa la geliyey shaqadaa laga soo tegay waxaan u baahannahay dhammaantiinan xil idinka saaran waajib idinku ah wax allaale wixii aada meeshaan ka qaadateen labada isbuuc socdeen inaa xafiiskiina ku dabaqdaan dhaqangelisaan dacwad ciqaab dambe ma aaminsanay hadduu khalad ka imaado inay noqon doonto aqoon darro ay noqonayso wax lagu talagalay habraaci haddii la khaldo ama si aan habraaca uusan sheegin loo maro waxaana ka dhalanaysa su-aal iyo mas-uuliyad qofkaas in lagula xisaabtamo sababta uu waajibaadkiisa shaqo uu u gabay garsoorka haddii shaqadiisa siday tahay u guto go-aan kasta uu gaaro wax mas-uuliyad iyo su-aal kama dhalanayso